faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi raxmaan raxiim ramadaan alkariim salaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kuna soo dhowaada qodobada ugu door karoon warka subax ee raadyaha cadaado qodobada aad subaxnimadan ku maqli doontaanna waxaa ugu dooroon taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo tacsi u diray marxuum maxamuud macalin nuur oo ah wasiir dowlihii hore ee dowladii ku-meelgaarka ahayd ee soomaaliya qaar ka mid ah nabadoonnada galmudug ee ku sugan magaalada cadaado oo iyana tacsi u diray ehelka iyo qaraabada uu ka geeriyooday allah u naxariistee maxamuud macalin nuur wasiir dowlihii hore ee dowladii ku-meelgaarka ahayd cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo shaaca ka qaaday qorshaha safarada madaxda dowladdu ay ku aadayaan wadamada qatar iyo etoobiya ciidamada booliska soomaaliyeed oo ku guulaystay qabashada burcad dhac u geysan rabay dadka ka soo adeeganayay suuqyada magaalada muqdisho maamulka puntland oo cafis u fudiyey maxaabiis ku xirnaa xabsiyada maamulka puntland munaasabada ciidda awgeed faahfaahino ka soo baxaya howlgallo ay gobolka bari ka fuliyeen ciidamada maraykanka ee ku sugan qaaradda afrika qodobada iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaane mar kale subax wanaagsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu ay ku beegan tahay saddexda bisha lixaad sanada warkaasoo dhan waxaa idinla diyaara anigoo ah jile jaamac jile taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ayaa tacsi u diray maxamuud macalin nuur oo horey usoo noqday wasiir dowlihii hore ee dowladii ku-meelgaarka ahayd soomaaliya kuna geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada dalka taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed sareeye gaas daahir aadan cilmi indhe qarshe ayaa tacsi u diray qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday wasiir dowlihii gaashaandhigga ee dowladii ku-meelgaarka ahayd marxuun maxamuud macalin nuur ayaa gelinkii dambe ee shalay ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada dalka taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed sareeye gaas daahir aadan cilmi indhe qarshe ayaa alle uga baryey marxuumka inuu jannadiisa farduuso ka waraabiyo kana abaalmariyo sabarkii iyo iimaankii uu lahaa sidoo kalena uu ka abaalmariyo howlihii uu u soo qabtay ummadda soomaaliyeed sidoo kale sarreeyayaasha iyo dhammaan saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa u tacsiyadeeyey qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuum maxamuud macalin nuur oo horey u soo noqday wasiir dowlihii gaashaandhigga ee dowladii ku-meelgaarka ahayd ee soomaaliya qaar ka mid ah nabadoonnada galmudug ee ku sugan magaalada cadaado ayaa tacsi u diray ehelka iyo qaraabadii uu ka geeriyooday wasiir dowlihii hore ee dowladii ku-meelgaarka ahayd marxuum maxamuud macali nuur rabbi ha u naxariisto jannadiisana ha ka waraabiyo doctor maxamuud macali nuur oo ahaa nin si weyn looga yaqaano deegaanada iyo degmooyinka kala duwan ee galmudug iyo guud ahaan soomaaliya gaar ahaan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxa uu ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada dalka doctor maxamuud macali nuur ayaa soo noqday wasiir dowlihii gaashaandhigga ee dowladii ku-meelgaarka ahayd ee uu hogaamin jiray madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed doctor maxamuud ayaa ahaa xilligii dowladii maxamed siyaad barre dhakhtarka guud ee isbitalka magaalada gaalkacyo waxaana sidoo kale lagu xasuustaa inuu ahaa nin jecel nabadda iyo isdhexgalka bulshada soomaaliyeed doctor maxamuud oo ahaa nin da ah ayaa kaalin muuqata ka soo qaatay daryeelka shacabka soomaaliyeed tan iyo burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya dhanka kale waxaa tacsi u diray ehelka iyo qaraabada iyo dhummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay doctor maxamuud macali nuur nabadoon xasan dhoore oo ka mid ah samadoonada galmudug ee ay soo wada shaqeeyeen doctoorka waxauna alle uga baryay inuu jannadiisa ka waraabiyo adeer waxaan tacsi u diraynaa maxamuud macali nuur oo ku geeriyooday magaalada la yidhaah muqdisho inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun adeer waxaa naloo sheegay doctor maxamuud macali nuur oo ahaa nin aad iyo aad u leh taariikh u leh ahaana nin ah dadka maslaxaadda iyo nabadda iyo ma garanaysaa ka shaqeeyo ahaa oo nin nabdeed ahaa ilaa iyo lixdan iyo toddobadii baan bartay berigaas iyo hadda inta ka dhexle aqoon baan u lahaa nin nabadeed buu ahaa wuu ahaa nin aad iyo aad aqoonna u leh oo xagga waxbarashada nin waxyaqaano doctoor buu ahaan jiray dowladdii maxamed siyaad barre dugsiga sare ee muqdisho hayn jiray ilaa iyo taariikhdaas lixdan iyo toddobadiina waan aqiin ilaahay ninuu caqli siiyu ahaa nin waxbartay oo mutacallinana waa ahaa nin maslaxaadda iyo dadka nabaddiisa ka shaqeeyana waa ahaa
cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa shaaca ka qaaday qorshaha safarada madaxda dowladdu ay ku tageen dhawaanahan wadamada qatar iyo etoobiya hogaamiyaha mucaaradka ee xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka dhawaajiyey inuu jiro qorsho la doonayo in lagula dagaalamo maamulada galmudug iyo jubbaland oo xilligan ay dowlada federaalka sida uu sheegay ay ku hayso faragelin qaawan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in safarka ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu ku tegay dalka qatar iyo safare horey uu taliya ku-xigeenka niisa oo ugu tegay dalka itoobiya iyo safarka maalinkii shalay ahaa uu maxamed cabdulaahi farmaajo ku soo maray magaalada caadisababa ee wadanka itoobiya ay yihiin qorsho wada socda islamarkaana ku wajahaan dagaalka galmudug iyo jubbaland dagaalka galmudug iyo jubbaland ka dhanka ah waxaa awood ciidan iyo mid dhaqaale looga raadsaday sidaasi waxaa yidhi hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa maalmihii lasoo dhaafay sii saadaalinayay safarada madaxda dowladdu ay ku tegayaan dalalkaasi oo hadda sida uu sheegay dhab noqday waxa uuna ka digay waxa uu ugu yeeray shirqoolka siyaasadeed oo ka dhanka ah labada dowlad goboleed ee galmudug iyo jubbaland si lamid ah sidii doorashadii koonfur galbeed ee soomaaliya ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa ku guuleystay qabashada burcad dhac u geysan rabay dad ka soo adeegtay suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho ciidamada booliiska degmada xaamarweyne ayaa ku guuleystay inay xalay gacanta ku soo dhigaan saddex burcad ah oo ku hubaysnaa bastoolado kuwaasi oo dhac ka geysan rabay suuqyada ganacsi ee halkaasi ku yaala kooxaha burcadda iyo ciidanka booliiska ayaa waxaa dhex maray israsaasayn socotay daqiiqado kooban waxaana ciidamada amniga u suurto gashay inay gacanta ku soo dhigaan saddex ka mid a burcadaasi inta la ogyahay hal qof ayaa ku dhintay oo shacab ah halka saddex qof oo kalena ay ku dhaawacmeen inta ay socotay israsaasaynta dhex maraysay kooxaha burcadda iyo ciidamada booliiska ee halkaasi howlgalka ka waday ciidamada booliiska degmada xamarweyne ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan saddex burcad hubaysan oo dhacayay shacabka suuqa ka soo doontay adeegyada ciida burcadda ayaa dagaalamay israsaasayn kadibna waxaa inoo suurto gashay in gacanta ay ciidamada booliisku ku soo dhigaan saddex ka mid ah dagaalamayaal saddex ka mid ah burcadda dadka dhaca ugu geysanayay suuqyada degmada xamarweyne ee gobolka banaadir sidaasi waxaa tiri taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal sakiye axmed xuseen magaalada muqdisho ayaa mararka qaar waxaa ku dagaalama kooxo burcad ah iyo ciidamada booliiska soomaaliyeed maamulka puntland ayaa cafis u fidiyey maxaabiis ku xirnaa xabsiyada magaalooyinka waaweyn ee puntland munaasabada ciidulfidriga ee nagu soo aadan awgeed maamulka puntland ayaa cafis u fidiyey in ka badan boqollabaataniyo maxbuus oo ku xiran xabsiyada maamulka puntland kuwa ay ku jiraan maxaabiistii laga soo qoqobtay deegaanka tukaraq ee gobolka sool oo horay dagaal qaraari uu ugu dhex maray maamulada somalilan iyo puntland madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ahna kusimaha madaxweynaha puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa cafis madaxweynuhu u fidiyey maxaabiis ku xirnaa xabsiyada magaalooyinka waaweyn ee puntland munaasabada ciidda iyo fadliga bisha barakeysan ee ramadaan awgeed warqad ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa u qoray sidatan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ahna kusimaha madaxweynaha mudane axmed cilmi cismaan karaash ayaa xeer madaxweyne oo ku astaysan l r eber sideed ee labaatan iyo sagaalka mey cafis madaxweyne ugu fidiyey maxaabiista munaasabada bisha barakeysan ee ramadaan iyo ciidulfidriga awgeed madaxweyne ku-xigeenka dowlada puntland markii uu arkay dastuurka dowlad goboleedka puntland markii uu arkay tala soo jeedinta xeerilaalinta guud ee dowlad goboleedka puntland markii uu tixgeliyey tala soo jeedinta wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta iyo dhaqan celinta wuxuu xeeriyey kow waxaa cafis loo fidiyey maxaabiista bisha barakeysan iyo ciidulfidriga awgeed boqollabaataniyo kow maxbuus oo ku kala jira xabsiyada kala duwan ee ku kala yaala magaalooyinka boosaaso qardho garoowe iyo gaalkacyo waxaana wadarta guud ee maxaabiistaasi lagu sheegay boqollabaataniyo maxbuus oo ku xiran xabsiyada guud ee maamulka puntland warqada ayaa waxaa ku qoraa xeerkan wuxuu dhaqangeli doonaa marka uu ansixiyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ahna kusimaha madaxweynaha maamulkaasi waana uu saxiixay cafiska maxaabiista maamulka puntland ayaa kusoo beeg xilli toban iyo sideedii bishii mey ee dhaaftay ay maamulka somalilan iyana cafis u fidiyeen maxaabiis ka soo jeeda maamulka puntland kuwaasi oo horey loogu qabtay dagaalkii ka dhacay deegaanka tukaraq ee gobolka sool oo ku dhex maray maamulada puntland iyo somalilan faahfaahiino dheeraada ayaa kasoo baxaya howlgallo ay gobolka bari ee puntland ka fudhiyeen ciidamada maraykanka ee ku sugan qaaradda afrika ee magacooda loo yaqaano africom war ka soo baxay taliska maraykanka ee qaaradda afrika ayaa lagu faahfaahiyey howlgallo ka dhan ah daacish kaasi oo ka dhacay gobolka bari ee puntland waxaana ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ku sugan ee magacooda loo soo gaabiya africom ay ku sheegeen in daacish ay gaarsiiyeen khasaare lixaad leh oo aysan kasoo kaba doonin warka ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya kuwa soomaaliya ay bartilmaameedsadeen deegaano ka mid ah gobolka bari halkaasi ay ku sugnaayeen xubno ka mid ah ururka daacish taliska maraykanka ee ku sugan qaaradda afrika ee magacooda loo soo gaabiyo africom waxa ay sheegeen in howlgalkan intii uu socday ay ka qayb qaateen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee laga leeyahay waddanka maraykanka saddex ka tirsan daacish ayaa sida la sheegay lagu dilay duqayntaasi iyadoona ay burbur lasoo gaarsiiyey saldhigyo halkaasi ay ku lahaayeen xubnaha ururka daacish dowladda maraykanka waxaa ka go-an sii wadista beegsiga daacish iyo al-shabaab si ay uga hortagaan dhibaatooyinka ay shacabka ku hayaan iyadoona sidoo kale mar walba la xaqiijinayo in aan khasaare dhimasho iyo dhaawac aysan soo gaarin dadka rayidka ah ee ku sugan goobaha ay ku dhuumaalaysanayaan al-shabaab iyo daacish sidaa ayaa lagu yidhi war ka soo baxay ciidamada maraykanka ee ku sugan qaaradda afrika ee magacooda loo soo gaabiya africom diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa muddooyinkii dambe waxa ay kordhinayeen duqeymaha ay la beegsanayaan saldhigyada al-shabaab iyo daacish ay ku leeyihiin koonfurta iyo bartamaha iyo bariga soomaaliya ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka maraykanka donald j trump ayaa magaalada london waxa uu ku imaan doonaa saacadaha soo socda booqasho rasmi ah oo uu guud ahaan ku mari doono waddanka ingiriiska saacadaha inagu soo aadan ayaa la filayaa in madaxweynaha dalka maraykanka donald j trump ee magaalada london ee waddanka ingiriiska uu ku yimaado booqasho rasmi ah oo maalmaha soo socda uu ku joogi doono madax sarsare oo ka tirsan ingiriiskana waxa ay ku sheegeen booqashada madaxweynaha maraykanka inay sii xoojin doonto cilaaqaadka ka dhexeeya labada wadan ee maraykanka iyo ingiriiska sidoo kalena waxaa la filayaa in madaxweynaha maraykanka master donald j trump uu kulamo gooni gooni ah la qaato xubnaha ugu sarsareeya wadanka ingiriiska guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanow intaa waxaa ku eeg warwixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray subaxnimadan inta aan ku kulmayno warkan warka xiga waa bahdi rediyo cadaado idinle sidaa iyo nabadgelyo